magaalada garowe maanta waxaa ka amabaxay ismo ka socda gobolada soor sanaag iyo cayno dhawaan hesku la seexday magaalada garowe dowladda puntland haddaba garaad salebaan buraale oo ka mid ah ismada gobolada soor sanaag iyo cayn ayaa iyagu gaaray magaalada boorawad halkana waxay kula kulmeen ismo kaloo iyagu halkaasi ku sugnaa garaad salebaan buraale ayaan weydiiyey waxa ay u tegeen boorawadal iyo cidda ay la kulmeen
bismillahi raxmaan iraxiim waa jirtaa saaka subaxii sagaalkii inaanu garowe ka ambabaxnay anagoo simo badana waxaanu noo ambabaxnay bulo wadar halkaasaanu tagnay simo kalena ay joogeen shir baanu ku ballansanayn shirkii waa noo bilaabnay waana wada hadalnay noomana dhammaan haddii a la yidhahdo berrina inaanu ku noqono weeyaan dee waa jirtaa sidaasaanu garad maxay tahay safarkiina aad ku tagteen burowadal yaad la kulanteen si maanta
safarkaygu wuxuu ahaa heshiiskii aanu dawladda la galnay ee aada warbaahinta ka dhegaysateen kana daawateen ayaa isimada qaar naga maqnaayeen heshiiskaasaanu isimada ka wada hadlaynay si aanu ugu midowno oo u wada qaadano haddii ala yidhaahdo heshiiskaaso aanu u arkaynay inuu yahay mid dadka iyo dalka iyo dadka iyo deegaanka maqan intaba uu u yahay waxtar u yahay iyo guul
marka yaad isartay markaa garaad
maxaa tiri yaa isku aragteen buuro wadan markaad tagteen saaka yaa isku aragteen ismada marka waxaa buuro wadan aanu ugu tagnay anagoo shan isim aanu tagnay anigu garaad salebaan buraala garaad saleebaan garaad maxamed marka yaad isku aragteen buuro wadan markaad buuro saaka tagteen yaad is aragteen ismada kale
buuro wadan markaanu saaka tagnay waxaan ugu tagnay isamadii joogay oo garaad jaamac garaad cali iyo garaad jaamac garaad ismaaciil iyo ugaas ugaas faarax maxamuud saddexdaa isma iyobaan ugu tagnay iyo dee nimankii guddida ahaa ee la doortay iyo dhulbaante fara badan iyo dad badan baan ugu tagnay laakiinse shirku shir isimood buu ahaa marka waxyaabihii aad la soo qaadeen heshiiska dhinaca puntland la gaadheen ma idinka aqbaleen maxaase markii aad iseen boror aad ka wada hasheen garaad
waxaanu ka wada hadlaynay sidaan horeba kugu sheegay heshiiskii dawladda aanu la galnay ee ahaa heshiis isimood iyo heshiis dawladeed kuna saabsanaa sidii loo horeyn lahaa deegaamada maqan ayaa isimada qaar ula wada joogaa ayanala joogin heshiiskaasaanu ka wada hadlayna
maxaa markaa idiin soo baxay markaa wada hadasheen wada fristeen ma idinka aqbalen heshiiska midla qaateen maxayse idinku jawaabeen
shirkiga noo socda aan weli waxba kasoo bixin ayaa hawlo yar yar oo maaragtay iska disturbance oo xagga ciidamada ah ama xagga puntlandka ciidamo ka yimi ha ahaadeen ama ciidamo hore u joogay oo bodegaadho iyo kuwa ciidamo beelad oo dhulbaanta oo meesha joogayoo ayaa hoogaa interferenca nagu sameeyey taasaanu markaa u kacnay shirkina maanta nagaga baaqday si ayaan isugu dhicin ciidamadii garoowe ka yimina waa celinay kuwii burowadal joogayna waanu dejinay oo iyagana si aan wax dhiba ayaan uga iman waana ciidamo si khalada wax loogu sheegay oo runtii aanaan jeclaysanin labada iyadoo qoloqolana
garaad dhinaca kale wararkaas naga soo gaaraya deegaanka burowadal ama ha ahaato tukraq ciidamo puntland oo soo dhaaqi dhinaca tukraqayi baa la yidhi dhinaca kalena warna waxay leeyihiin buuradala baa la weeraray adigu buuradala baa tagtay garawaadna hadda iga hadlaysaa wararka garaad maxaa ka jira
ciidamo xagga tukaro qabtay oo annagu aanu ognahay ma jiraan ula wadana wax weerar oo lagu sameeyey ma jiraan waxba been weeye
garaad hojeental markaad ka qabtaan inaad isimada kale ee buuro wadal haatan ku sugan ama garaad jaamac garaad cali haato ama garaad ismaaciil ducaala haado ama khusuusigii ahaadee inaad u sheegtaan aada una baldhigtaan heshiiskii dowladda puntland aad gaarteen inay lala qaataan rajeental ay ka qabtaan
rajo fiican baanu ka qabnaa sababtaanu uga qabnaana waxa weeye dee waxaa la rabaa waa dan weeye dan dhulbaantaa la rabaa maamulku kaalintiisii waan qaadanayaa buu yidhi qoraalana waanu ka samaynay heshiisyana waa jireen waad aragteen beeshuna markii horeba way diyaargarowdo diyaargarowgeeday waa wadanaysaa oo lagama joojin guddiday khusuusidahayd sidiiba u shaqaynaysaa oo beelihii uga shaqaynaysaa maamulkuna kaalintii maamul iyo hormuudnimuu qaadanayaa iskaashi baanu ku ballanay iyo in wadankii sida ugu dhaqsaha badan deegaankii loo soo heray loo loo loo loo soo celiyo sidaasaanu ku ballanay marka ma aaminsani in waxaasoo wanaaga ay diidayaan ismada naga maqnaan garaad maka ma ka hadasheen maadaama dawladda puntland hiis aad kala saxiixateen in dawladda gobolkii sool ay soo celinayso iyana ay kala arrintan khusuusiga iyo dhinacan isimada kaleba aad garow isku soo wareegteen arrimaha ma soo qaadeen oo aad mar dawladda hiis aad kala gaarteen arrimaha iyagu ma ku jirtaa waxyaaba aad ka hadasheen maanta isimada kale
shirku wuu noo bilaabmay wax badan maanta kamaanaan hadal xogaaga disturbanceskaabaa shirkan ugu kala kiciyay markii horena goor danbaanu wadahadalku noo bilaabmay marka waxa ugu weyn aanu doonayna inaan ka wada hadalno waa waxa waa heshiiskaas noomana dhammaan haddii ala yidhahdo berrina waa isku noqonayna garaad ugu saleebaan weyna waanu ka qabnaa inaanu ka heshiino garaad saleebaan buraale haddana oo kamid ah isimada gobolada sool sanaag iyo cayn oo goor wada warramayay ceegaa golan isagoo ku sugan magaalada garowe garaad aad baa maadsan tahay
waayo adaa mahadsan